guud ahaan geyga soomaalida qaar badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira colaad beeleedyo kala duwan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay hanaanka waxbarasho iyo nolosha ubadka soomaaliyeed iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed shuyuukhda soomaaliyeed ayaa muddooyinkaniba yeelanaya kulamo kala duwan kuwaasi oo diiradda lagu saarayo xaaladaha kala duwan ee dalka uu ku jiro ee dhanka colaad beeleedyada waxaana dadka soomaaliyeed looga wacyigeliyey islamarkaana shuyuukhdu ay soo jeediyeen bayaan kala duwan kuwaasi oo ay ku baaqayaan in la joojiyo dagaal beeleedyada saameynta xoogga leh ku yeeshay wadanolaanshaha dadka iyo deegaanka iyo badqabka caafimaad ee guud ahaan maskaxda dhallinyarada haatan soo koraysa sheekh maxamed xasan cadaale sheekh cali wajiis iyo weliba sheekh maxamuud sheekh maxamed cabdi oo ka mid ah shuyuukhda soomaaliyeed ayaa si isku mid a ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka waantoogaan dagaal beeleedyada islamarkaasina dagaalka uu yahay mid dhibaato ku leh barbaarinta ubadka soomaaliyeed
waxaan halkan baaq nuga dirayaa bulshada soomaaliyeed ood moodid in maanta la isugu dhiibo hubkii in iyagu isku laayaan culamadii iga horeysay khayr allaha siiya baaq ay direen mid lamida ayaan dirayaa waxaan ahaa aada uga xumahay wixii dhacay iyo dadkii dhintay iyo wixii la dilay dhammaan waan ka tacsiinaya intii dhaawacantana ilaah inuu caafiyo inta kalena waxaan ilaahay ka baryayaa in caqligoor u soo celiyo waxaan rabaa inaan ku soo koobo aniga kelimadeyda ku dheeraan maayo suubanaha calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qiyaamaha ka hor inay dhacayso wax la yidhaahdo qiyaamuhu inay dhacayn ilaa ay ka dadku ka bato waxa loo yaqaano harjiga harjigana nabigu wuxuu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam dilka iyo beenta maanta waxaad moodaa inaan ziminkii ku sugannahay xadiid dheer oo suubanaha calayhi salaatu wasalaam laga wariyey wuxuu ka hadlay nabigu calayhi salaatu wasalaam in dadku ay islaynayaan oo dilku badanayo saxaabadu waxay yidhihiin dilka hadda aan gaalada dilayna mid ka badan maa dhacaya markaasuu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam dilku ma ahan aan ka hadlayo midka aad gaalada dilaysaane waa mid adinku aad islaynaysaan oo qofka uu in adeerkii dilaayo oo walaalkii dilaayo oo in abtigii dilaayo in aayadii dilaayo ilma adeertii dilaayo sodogii uu dilaayo sida haddaba taagan oo qofka ay ka dhacday
maanta runtii mawduuca aan ka hadlayno waa mawduuca sida culimmada hore u sheegtay aad u xanuunka badan oo dhiigaga isku daadanaya maanta mashruq iyo maqrib geyga soomaaliyeed iyo galbeed iyo bari oo runtii wax laga naxa ah arrintaasoo aan ahayn arrin sax ah waxaan rabaa marka ayadoo culimmadu ay jawaanib fara badanoo aad wada muhiima ka hadleen ummaddana insha allahu codkoodu gaari doono ilaahay idinkiis waxaan rabaa anugu inaan tarkiisiyo jaanib ah asbaabta keentay dhiiggan inuu daato maxay tahay asbaab jawhariya ayaa jirta runtii oo aan rabo inaan kusoo khulaaseeyo ilaa shan qodob oo asaasi ah qodobka koowaad waxa waaye waa qadiya tarbawiya waa arrin tarbiyada dhex xiriirta diinteenna islaamku marka ay soo degtay oo soo degaysay mujtamac carbeed wuxuu ahaa mujtamac qabali ah oo weliba haddana taaraad jaahiliya ama aargoosadyo iyo xuruub qabaliya sida maanta aan ku sugannaho kaleeto yacni qabaa'ilku ay dhiigga iska daadinayaan oo lasu faano oo laandheer iyo laangaab iyo annagaa idinka cudud badan annagaa idinka xoog badan daaqa iyo iyo deegaanka iyo maaragta biyaha laysku laayo oo loola baxay gabayada laysku tiriyo sida loo kala adkaado iyo sida loo kala awood badan yahay laysugu faano oo suuqya loo samaystay sida ganacsiga suuqya loogu samaystay ayaa dagaalada gabayadii laga tiriyaa suuqya laysugu soo bandhiga loo samaystay halkaasi gaartay waa jaahiliyada meesha ugu daran waaye wahi ficnaa oo war fiican ahaa tawjiihaad ahaa culamada horey u dhammayday oo ugu dambeeyay sheekh cali wajiis jazaahu allahu khayr sheekh cali maxamuud khayr allah siiyo oo soo khulaaseeyey wixii loo baahnaa iyo asbaabta fitanta ay ku kacayso idaa curifa sabab zaala alcajab mar haddii sababta dhibaatada ka imaanaysa oo la dareemo shacban oo xukuumatan loo dareemo waxaa la raadina marka xalkaas sidii laga gaari lahaa runtii ummaddeena soomaaliyeed ama dalka soomaali dhibaato fara badanaa soo maray waa las dilay qabiil qabiilaa laisku dilay koox kooxaa laisku dilay jabhad jabhadaa laisu dilay wixii dhan waa soo dhammaadeen hadda waxaaba u malaynayna in waxaas dhan lagu soo gudbayo maadaama dowlo qaran ay jirto oo markazi ah caasimadeedana tahay muqdisho oo villa baydhabo caasimo ay u tahay gobolahana maamul laga sameeyo oo maamulkii laakiin inay ku wada imaadaan meeshaan halkan keliya in looga taliyo markii meeshii ahayd oo la rabay ayaa hadda waxaa loo noqon rabaa haddana dacwal jaahiladii hore qabiil iyo jabhad iyo siyaasi iyo wax badanaa dadka kala geeyo anti ayaa hadda dhibaatadeeda nagu soo noqotay haddana mar labaad dhiiggii oo la kala badbaaday aan u malaynaynay ee haddana sii daadanaya akhlaaq xumud yaa sii noqotay waxaasoo dhan waxaa ka shaqaynaa waa shaytaan kamathali shaytaani id qaala linsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariu mink markii dadku isku diro oo ummadii ay isdhammeeyaan oo dhibaatadii dhiiggii uu daato markaasuu aniga shaqo ku malihi marka waa shaytaankana insi iyo jinni labadaba waa ku jira dowladda soomaaliya ayaa wada kulamo kala duwan kuwa oo laga qaybgelinayo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin shayuukhda soomaaliyeed kuwaasi oo looga hadlayo xaaladaha kala duwan ee dalka uu ku jiro ee dhanka colaadaha oo dhibaatooyinka ugu badanba ay ka jiraan deegaano ka mid ah deegaanada hoos yimaada maamulkan hirshabeelle